bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay soddonka bisha maaj sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya isgoyska dabka ee degmada hodan ayaa waxa ay sheegayaan in subaxnimadii hore ee saakay qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya oo ka qayb qaadanayay xaqiijinta ammaanka xilli maalmihii lasoo dhaafayna isgoyskaasi si aad ay u joogeen ciidamada ka qayb qaadanaya ammaanka ciidamada ayaa la sheegay xilli ay ku guda jireen ammaanka in bambaanooyin ay ku tuureen kooxo aan heybtooda la garanaynin oo durbagoobta isaga baxsaday ayadoona kadib markii falkaasi u dhacay ciidamada halkaasi ay gaareen waxaana la qaqabtay tiro dad ahoo lala xiriirinayo inay qayb ka ahaayeen kooxihii falalka amni darra halkaasi ka sameeyey ee ka tirsanaa sida la tuhunsan yahay ururka al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo goobta gaaray weli wax wara kama soo saarin qaraxyada saakay bambaanooyinka gacanta laga tuura ee lagu weeraray isgoyska dabka mana jirta weli cid ka hadashay khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarkaasi laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya aad hadal hordhac oo ay sheegeen waxay tilmaameen inaysan jirin wax khasaarahoo ka dhashay bambaanooyinkii gacanta laga tuuray ee saaka lala bartilmaamaysaday ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka qayb qaadanaya xaqiijinta ammaanka caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho wariye maxamed bashiir xaashi ayaa lagu wadaa maanta inuu mar kale ka soo muuqdo maxkamadda gobolka banaadir oo haatan damaanad ahaan ku sii daysay wariyaha ayaa lagu wadaa maanta inay lasoo gebagabeeyay dhegaysiga dacwadda loo haysto waxaana wariyaha ay xeer ilaalinta qaranka ku eedaysay inuu ka dambeeyey fal iskuday dilahoo la doonayay in lagu qaarijiyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sida ku qoran fal dacwadeedka loo haysto wariye maxamed bashiir xaashi oo asigu ka mid ahaa shaqaalaha shabakadda warbaahinta shabeelle oo dhowaan hawada kusoo biirtay ka gadaal in muddo ah oo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya idaacaddaasi hawada ay ka saareen iyada iyo idaacado kale balse haatan si dhaba ugu soo laabatay hawada maxamed bashiir xaashi waxa uu ka mid yahay tiro wariyaala oo muddooyinkii lasoo dhaafay xabsiga ugu jiray ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa oo lagu soo ogay falal dembiyeedyo kala duwan inkastoo intooda badan haatan la sii daayay balse maxamed bashiir xaashi ayaa lagu wadaa in maanta dib xorriyaddiisu u helo ama ay maxkamadda ku hesho ama ay ku caddayso qodobada qaar ee loo haysta dacwaddiisa inkastoo qareenka u doodaya maxamed bashiir uu tilmaamay xataa haddii xukun uu ku dhaco inay haystaan fursado dhowr ah oo ay racfaan ku qaadan karaan taasoo ay la gaari doonaan ilaa halka ugu dambaysa ee xorriyaddiisa uu ku heli karo wariyahaasi wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya oo shalay kulan ku qabtay hodheelkii dhowaan qaraxa uu ka dhacay ee maka almukarama ayaa waxa uu tilmaamay in dhowaan la samay doono sharci lagu ilaalinayo hodheelada iyo sidoo kale goobaha ganacsiga asigoona dhanka kale ugu baaqay dadka hoteelada iyo goobaha ganacsiga leh inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya kulunka maalintii shalay ahaa ka dhacay hoteelka maka almukarama waxaa wasiirka ku helinayay saraakiisha ammaanka ee ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaasoo intooda badanna tilmaamay inay kala shaqay doonaan ciidamada ammaanka sidii looga hortegi lahaa falalka argagixiso ee inta badan ay geystaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda ee al-shabaab
siyaasad qaab siyaasadeed bay wataa oo aan soo saari doonno oo aan golaha wasiirada horgeyn doonno oo ah qaab hoteelada iyo meelaha ganacsiga uu ka jiro ay isku abaabuli karaan isku maamuli karaan annagana aan uga warhayn karno waxaan hoteelada aan u soo jeedinayaa iyo ganacsatada guud ahaanba inay taxadir dheeraada sameeyaan in baabuur meesha lasoo dhiga ay yidhaahdaan qofka inay fiiriyaan inay yacnii wax la yidhaahdo vigilance wax la yidhaahdo ama taxadir zaa'ida inay muujiyaan baa la rabaa qof walboo muwaadin soomaaliyeedna taas baa saaran dhacdooyinkan hadda socdo iyo isqarxintan iyo waxyaabaha ay samaynayaan waa waxyaabo fulaynimo ah oo waxyaabo ku tusaya runtii inuu wakhtigoodii dhammaaday wakhtigooda ma sii socon doono inta ku hartay ee caqliga leh ee la mari habaabiyey ee dhallinyarada ee maskaxdooda laxaday waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo baxaan inay ka waantoobaan ficilka ay ku jiraan inay dowladooda u yimaadaan inay shacabkooda ka mid noqdaan inta kaleetana hadda waxaa naga dhexeeya waa dagaal hadalka wasiirka waxa uu ku soo aadayaa xilli ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay maalintii saddexaad gebi ahaanba u xihan tahay waddada maka almukarama qaybo ka mid ah taasoo looga gol leeyahay in laga hortago falal amni darro oo ka dhaca caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho dadka magaalada ku dhaqan qaarkood ayaa dhibaatooyin kala duwani ku qaba xirnaanshaha waddooyinka magaalada qaarkood waxaana u badan dadka dhibaatada ugu badan ay kasoo gaarayso dadka ardayda ah ee dhigata iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo qaarkood sheegaya in dhibaatooyin xoog leh ay ku qabaan xilliga ay ciidamada dowladda sugayaan ammaanka caasimadda iyo sidoo kale goobaha baraha koontarool ee ay ciidamadu taagan yihiin ee lagu baaraya gaadiidka iyo dadweynahaba
magacaygii waa maxamed cabdi xasan midada kalaada gaariyaan saaranahay waddada waa nagula baaraya ciidan baa baarayo baabuurtana waa teel waa safsaf aad u dheer baan ku jirnaa marka saacadduna waa kuley waa halka saac iyo barka marka waxaan ka codsan lahaa maamulka iyo maamulada dhammaan in macnaha ay fududeen markii wax la baarayo baaritaanka muxuu wax waa la baaraa laakiin ardaya meesha iyo dad macnaha dhacwal oo shaqooyinka dahayaa jiro anigana waxaan ka codsan lahayn in ay fududeeyaan maadaama wax la baarayo baaritaanka waa muhiim in wax la baaro laakiin waa in macnaha la fududeeya inta badan la fiiriyaane oo markii la baarayo baaritaanka xitaa macnaha waay waa la baaraya qofka waa xalal loo soo dejiya dadka la baaraya laakiin baaritaanka waxaa kasoo lah macnaha ay fududeeyaan si ardaydu macnaha howlahooda jaamacada ay ugu wataan dadka kalena shaqadooda ay aadayaan ayagana macnaha si shaqadooda u qabsadaan de
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid waxa uu tilmaamay in dhowaan shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya uu ka furmi doono magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeebe cabdixasan cawaale qaybdiid oo shalay dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in muddo sagaal bilood ay ka soo wareegatay xilligii la saxiixay dhismaha maamulka gobollada dhexe ee dalka soomaaliya welina aanu jirin horu socod sida uu tilmaamay cawaale ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka qabashada gobollada dhexe ee dalka soomaaliya haddii uu ku guulaystana waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono kooxaha ka soo horjeeda falalka amni ee argagixisada iyo sidoo kale burcadbadeedda sida uu ka dhawaajiyey cawaale waxa uu tilmaamay in toddobaadka soo aadan uu ka furmi doono shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya waxa ugu baaqay beelaha degan deegaanadaasi inay soo diyaariyaan ergooyinkii kaga qaybgeli lahaa shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya oo horey gogashiisa ay u dhigtay dowladda federaalk ee soomaaliya magaalada cadaado xilli dhuusamareebna ay ka soconayso qabanqaabo ku aadan martigelinta shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya arrinta ayaana u muuqanaysa isjiijiid iyo sidoo kale kala fikir duwanaansho u dhexeeya beelaha ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ee haatan quudaraynaya dhismaha maamul ay ku midaysan yihiin dowladda federaalka ayaa sadadaal ugu jirta sidii ay ku xallin lahayd arrimahaasi dhowaana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa gaaray degmada dhuusamareeb inkastoo wax guula aanu ka soo gaarin socdaalkiisii halkaasi uu ku gaaray haddana wararka qaar ayaa sheegaya dowladda haatan inay qorshaynayso in halkaasi ay u dirto wafdi dhexdhexaadin ah oo u kala gogol xaaro maamulada isdiidan ee ku kala shiraya haatan dhuusamareeb iyo sidoo kale cadaado madaxweynaha maamulka puntland cabdi cabdiweli maxamed cali gaas oo u warramayay laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ayaa waxa uu sheegay inay mudan tahay in dadka ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya loo daaya masiirkooda inay iyagu ka tashtaan halka ay ku qabanayaan iyo sidoo kale waxa ay samaysanayaan intaba lagana madax loona madax bannaaneeyo waxyaabaha iyagu ay dhisanayaan waxa uu tilmaamay inaan haatan loo baahnayn in faragelin lagu sameeya arrimahaasi sheedhana laga eegto waxa uu tilmaamay puntland mar waliba inay soo dhoweyn doonto wax waliba oo waafaqsan dastuurka dalka haddii uu ka hor yimaadan aysan aqbali doonin sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ku sugan magaalada garoowe waxaan qabaa waxaa laisku hayaahay waanayyihiin wax sabitayd ah wax yani sax ah oo la taaban karo shirka ma lagu qabtaa cadaado mise waxaa lagu qabtaa dhuusmareed waxay ila tahay wax weyn oo hufaysansi inaysan ahayn marka arrinta iyadaa dadka gobolkaasi hadda jooga oo u dhashay oo maamulka dhisanaya ayaan u doonaynaa waxaana jeclaan lahaa in iyaga loo dhaafo iyagana ay ku heshiiyaan oo mar walbaaba aysan gacan saddexaadi aysan dhibaan badanaaba dadku marka iyada loo kalkahay wada fadhiistaan wada hadlaan wanaag iyo iyo isgarab ayaa kasoo baxa laakiin markii gacan dheeraada ku jirto badanaaba waxay u badataa oo u badan tahay in aysan xalka soo gadejin marka ana waxaa rabaa dadkaas iyaga ha loo dhaafo naana la isu daayo go-aanna ha ka gaaraan masiirkooda ayahooda ku daweynayna maamul kasta oo loo sameynayo soomaaliya laakiin mar walbaaba waxay puntland taagan tahay waxa weeye maamulkaasi inuu salka ku hayo oo uusan xadgudub ku ahayn waxaa la yidhaahdo dastuurka sababta waxaa weye soomaaliya oo dastuur bay ku heshiisay dastuurkaasi wixii ka baxsanna wuxuu keeni karaa khilaafaad soo dhex mara dowladaha ku heshiinaya federalismka soomaaliya amase dowladnimada soomaaliya marka nidaam kasta oo dowli ah oo federaal ah oo aan hereer rasaanayn yani axad yani maxaa layihahdaa dastuurkaasaan ku heshiinay in lama soo dhoweyn dhanka kalena madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka qaybgalayay aas loogu sameynayay magaalada garoowe allaha u naxariistay safiirkii dowladda soomaaliya ee u fadhiyey magaalada jineef ee dalka switzerland yuusuf baribari ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya adkaynta ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan ka soo jeedin deegaanada koonfurta sida uu tilmaamay cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamulka puntland waxa uu sidoo kale tacsiye u diray rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye eheladii uu ka geeriyooday yuusuf baribari oo ahaa safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiyey dalka switzerland magaca iyo shacabka xukuumadda puntland in ilaahay u naxariisto sida ay walaalahayn sheegeenna dee cadowgaas kaxaq daran oo dilayna inaanu meel uga soo wada jeesanno burcadiimeedkaas xalaalaystay dhiigga ummadda soomaaliyeed haldoorkii soomaaliyeedna maalinba mid dilaya oo maalinba mid galaafanaya waa waajib inaanu meel uga soo wada jeesanno siday u yihiin cadowga ay yihiin siay u yihiin inaanu aragno weeye in aanu annagu isku mida meel u wada jeedna aanu la dagaalanno ayaa waajib runugu ah waana rajaynayaa fikirkaas inaan wada qaadanno madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo ku sugan magaalada baydhabana waxaa ugu baaqay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom in laga qaado xayiraadda saaran deegaanada qaar ee ka tirsan gobollada baay bakool iyo shabeellaha hoose kuwa oo hore ay ugu soo rogeen ururka al-shabaaba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu tilmaamay inaan loo dulqaada doonin dhibaataynta lagu hayo shacabka qaar ee ku dhaqan gobollada koonfur galbeed soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey waxa uuna sheegay in maamulkiisa culays uu saari doono sidii loo loogu gurma lahaa dadka ku dhaqan tuulooyinka iyo degmooyinka haatan ay goodoomiyeen ururka al-shabaab ciidamada ammaanka iyo kuwa ma kuwa urur goboleedka igad ka socda ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya ee amisom ayuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan arrintaasi waxaan kaloo ka rajaynaynaa dhibaatada dadka hayso sida bokool oo kale biyarku ka xiran yihiin jidka xamaroo xiran oo kale in ciidamada dowladda oo iyo ciidamada amisom ay jiniskaas shacabka ay u furaan shacabkuusa sugayaa ciidankaasi sugaya kuwa haddana soo tababaray iyo kuwa horay u joogay milatariga iyo booliiska iyo amisom iyo nabad sugidda waxaan rajaynaynaa ummaddan in loo adeego dulligana laga dulqaado kuwan dowladiidka oo dhibaatada ku hayo maalin walba meel weerarayo meel kasta ay marayaan in inta aragtaan aad iska qabataan ayagoon wax fala aysan samayn waxaan rajaynaynaa wax allaale wixii khiyaano oo hadda kadib ay soo maleegaan in aada loogu digtoonaado lagana hortago ayaan ka codsanaynaa ciidanka amisom iyo militariga iyo booliiska iyo nabadsugudu iyo dhammaantood runtii mahad ilaahiya iskale dowladihii ciidanka usoo horay dhiigooda usoo horay oo afrikaanka ah oo afrika in afrika xalliso go-aankooda noqday iyo kuwa dhaqaalaha iyo kaalmada ku bixinayaba intaba aad i aadaan ugu mahadcelinayna warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahayo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin taniyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sida ayo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu